runtii dagaaladaas waxay la tahay aragti ahaan markii dhan loo dhigo dhan loo fiiriyo inay dagaaladaas yihiin dagaalo oo iska fidno ah oo ku wanaagsanayn maanta inay ka dhacdo galmudug ama dureceel oo dadkaas oo ayna maaragtay astaahilin in lagu kor dagaalamo laakiin haddana dhanka kale markii loo fiiriyo waxay ii muuqatay dagaalo aan laga firsan karin waayo niman hadee wadaada ah oo maaragtay wadaadnimo sheeganayo oo dagaalamaya waxaweye waa shabaaba hadda meel la geeya la garan lahaa hadda kuwo kale soomaalidu ma qaadi karto marka haddana waxay la muuqataa aniga aragtideyda in laga fursan waaye in la dagaalamo
laakiin dagaalka saameynta ugu xoogan dadkii shacabka ayuu ku yeeshay magaaladii waa ka barakaceen maalintii saddexaad uu socdaa dagaalka waa sii xoogeystay marka marka dhinac loo fiiriyo ma is leedahay dagaalkan sidaas ayaa xal u ah
maya waaba kuu sheego waxaan ku yidhi dagaalkaani ma ahayn hal mana istaahilin dadka reer dureceel ama reer galmudug in maanta lagu kor dagaalamo laakiin hade dhibaatadaasuna waa dhibaato oo hadda haysata dadka gobolada dhexe runtii waana arrin iyo aad looga xumaado oo arrin la qaado kara ma aha laakiin markii aan dhanka kale loo fiiriyo hade dawlada ka jirtay galmudug la yidhaha meesha ciddii wax tabanaysa waxay ahayd inay hoor fadhiisato la fadhiisato waxa ay tabanaysana ay u gudbiso inkastoo nognahay in mar hore alusuna laga heshiiyey ay dawladda wax ka qaybsadeen ay talada wax ka qaybsadeen ay kamid noqdeen marka in imaanku ku galo way ahayd marka waxay la tahay dagaal hadda laga fursan waayey oo inay tahay ay la tahay aniga marka dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka qaybahooda kala duwan dagaalkaas waa ku saxsan yihiin miyaad leedahay in ay ahlu sunna la galaan
xaqiiqa waxaan isleeyahay maadaama dagaalku hade inta balamo hore dhacay galmudug la heshiiyey shacabka reer galmudug haldo system wada dhisteen systemka in wax lagu dhex saxay ahayd ninkii raba inuu wax saxane inuu maaragtay doorashada dambe sugo isna diyaariya ay ahayd laakiin hadii laleey hadii maaragtay inta jabhad weliba oo ururdiimeeda intay hub qaataan ay leeyihiin hadda annagaa talinayna hadda waxay dibdhac ku tahay ama dhibaato ku tahay dadka reer galmudug ama gureceel ayay dhibaato ku tahay waayo waxaa meesha ka baxaya dawladdii lagu heshiiyo ummadda u dhameey meesha kama baxayso maaragtay systemkii dawliga ahaa iyo horumarkii iyo dawladnimadii oo dhanaa meeshaa ka baxayso marka waxay la tahay aniga in meeshaas maaragtay laga fursan waayo marka maxaa xal ah xilligan
wallahi aniga xal hadda waxay i muuqataa meesha xalka inay soo dhaaftay oo hadda xabadba laysku xalinayo marka way ahayd in laga wada hadlo inkastoon le isleeyahay aniga in badanaa laga wada hadlay oo oo waad og tahay sheekh shaakir mar hadde wuxuu noqday maaragtay golaha wasiiradu kamid noqdo galmudug waad og tahay oo xildhibaano labaatan xildhibaana la siiyey waa lawada ogyahay oo dhowr jeera lala heli isku hubeeyaan ay yidhaahdaan hadda annaga ahlusunnaan nahay dawladda soomaaliya iyo system soomaaliya mana jarab hubaysan oo jabhad oo meel taaganaan nahay waa aad ay nasiib darro u tahay anigu waana dareemi kartaay oo qabiilooyinkii meesha deganaa hadda gacantay ka taageen maadaama ay ujeedaan khatarta iyo dhibaatada meeshaa kasoo socota marka waayo dadkan dawladnimo iyo isku dhimrin iyo wadahadal iyo is-ogolaasho ayaa deeqda dadkan soomaaliyeedna kulli waa dad muslimiin ah kulligoodna wada ahlu sunna ah marka annaga ummadda soomaaliyeed waxaa dhib keliya kuwa ya kooxda nabadiidka ah ee shabaab ee la dagaalamaysa oo kasabtay intaakay ciidamo shisheeye ay intaasoo sano dhulka iyaga joogaan oo maaragtay taladii soomaaliyada ay maalin walba god kusii ridayaan hadda mid kale in lagu daraaho aniga kollay ima muuqato ama ilama saxsana maadaama dagaalka muddo saddex maalmood uu socday ahlu sunna iyo ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda federaalku oo isgarabsanaya kuwii ahlu sunna ay dagaalamayaan xilligan ma wanaagsan tahaba is leedahay in wadahadal lala galo ahlu sunna
waxaan u malayn inay horta markasta horta wada hadalku waa furan yahay oo in la wada hadlo maaragtay haddii la wada hadlo qalbi niyad fiican iyo wada hadal fiican laho wax hagaagi lahayn way ila tahay markastaana inay dawladdu galmudug ay gacan fidiso ay tiraaho war aan idinla hadalnay maxaad u baahan tihiin oon ahayn inaad hub haysano hadda hubku waxa u baahan reer galmudug dhalinyarada laga horkeenayo dawladnimada reer galmudug in maaragtay ciidamada reer galmudug lagu biiriyo sidii hore looguba biiriyey ayay ahayd laakiin in lagu horkeeno xukun lagu raadsado waa arrin aad dhibaato u ah xukunka si kale loo raadin karaa waxay la tahay sunna gobolada dhexe shaki kama jira inay aada uga xoog badan tahay hadda waxay samaysan kartaa doorashada dambe si mugla uga qaybgeli kartaa baarlamaanada iyo waxay ka qaybgeli kartaa madaxweyney ka noqon kartaa marka maxaa diidaya in si salmiya oon dhibaato lahayn oon dagaal lahayn in wax lagu raadsado in dadka la laayo qori la qaado qori wax lagu raadsado hadda soddon sano in soomaaliya qori dabada la hayaa haddii heer lagu gaarayo intaasaa lagu gaari lahaa marka waa in aqligu shaqeeyo meesha qorigu ka shaqeyn lahaa taasaa ugu dambayntii maxaad ku baaqaysaa
wallahi waxaan ku baaqayaa ugu dambayntii dadka reer galmudug ilaahay waxaan uga baryaynaa in dhibaatada dhex taalla oo qalbigooda isku soo jeediyo oo meesha ka bixiyo dhibaatadaas waxaa kaloon ugu baaqayaa in maaragtaye inta xal la heli karo xabadda laga wareegsado ummadana xilliga xun iyo dhibaatada dadka haysatane aan dhib loogu sii darin hade intaasaan an kolley ku ugu baaqi lahaa